الحمd لله رب العاaلمين والصلاaة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيma علمتنا وبالا علينا bاب يجب إتيان المسجد عlى maن سمع النداء wuxuu baabka u baabeysayay inay waaجiب ku tahay masjidka oo la yimaado calىa man samca النداء ruuxii aadaanka maqlay oo ruuxii dhawaaqa aadaanku gaadhayo masjidkii marka waa u dhow yahay e inuu yimaado masjidki u xaya calى الصلاaةi ama xaya calى الفلاaxda ajiibo bal waajibnibadkeed buu baabkeedii yahay oo yajibu waxa waajiba ityaanulmasiihi masjidka imaatinkiisa calaa man samica nida xadiidkaa taasaan ku arkayna waxadaثna qtaybaة بn saciidi وaisxaaq بn ibrahim وasuwayd بn saciidi وayacqub الdawraqiy kulhm raggaa afartii dhammaantood waxay ka wada wariyeen an marw can marwan alfazariya can marwan alfazariyi qaala wuxuu yihi marwan qaala qutaybatu waa ragga qutayba wuxuu yihi xadaثana alfazariyu oo macnaa marwan magaciisa ma sheegina nisbaduu ku gaabsaday isagoo xadaثanaa kaba cabiray can cubaydالlahi bn اlasami qaala xadaثana yaziid bn اlasami can abi hurayrata qaala anahu qaal labada nin ee xagga aabbaha ku kulmay kollay mid ahaan xalayna casharka uu ku sugnaa labadoodoo san wuxuu kala warinayana hore waan usoo aragno waynu soo maray san hore usoo sheegnayna waa isu adeere walaalo ma aha oo ninkaa hore waa cubaydillaahi bn cabdillaahi ibn اlasam waana camr bn cubayd baa la yidha asamkane waa kii dhagaalaawne ka kale ayaa dee in asam oo yaziid lasam waa isu adeer yaziid ibn اlasam عن أbي هريرة قال أنه qاaل أtىa أtى النبي صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay waxa u yimid رajuل nin أعmى indhala faqاala wuxuu uhi ya rasuul الlahi rasuulka ilaahayow أbu daوudna sida ku sugan iبن أmi مكتوم buu ahaa mdinadii rasuulka ilaahayna kaba mid ahaa inahu شhaأniya laysa lii iima sugnaanin qaa'idun waa ku ihago oo yaquudunii ii soo kaxaynaya ila lmasjidi masjidka oo ku dee qaa'idku waa dee adugu sabqi un bay adugu muqaabilkii uu yahay saa'iqii midna dabaduu ka kaxay midna waa kaa xagga hore ee waa ruux ihago oo masaajidka ii soo kaxeeya ama sida dee riwaayada abi daawuuden sheegaynaba dee mulaa'imo isaga u munaasibo had iyo goor u jajaban kaamalihiin fasa'ala wuxuu weydiistay rasuul اllahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay an yurakisa lahu inuu rukseeyo oo fa yusadee beyt aqalkiisa inuu iskaga tukado fa yusaliya uu markaa ku tukado fii beyti aqalkiisa taas buu weydiistay farakasa lahu rasuulka ilaahay de waa cudurdaar buu leeyahay waa indhala yahay oo uu rukseeyey falama walaa markii uu jeestay ee uu noqday ayuu dacaahu u yeedhay faqaala wuxuu yihi hal tasmacu nidaa dhawaaqa ma maqlaysaa oo dhawaaqan salaaddii loo aadaamayo dee mukabiru sawdna laguma aadaamayna dhawaaqa caadi u ahaa dhawaaqaasi maku soo gaadhaya halka aad joogtiyo gurigaaga oo dhawaaqa ma maqlaysaa aadaanka loo dhawaaqayo bisalaati salaada loo dhawaaqayo faqaala wuxuu uhi nacam haa waan maqlayaa qaala rasuulka ilaahay wuxuu yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh faajib kol haddaad maqlayso oo salaada la isugu yeedhayo aada maqlayso haddaba ajiib oo kaalay aqalkaa ku tukane taas buu yidhi xadiidka dariiq kale uu inoo soo wadaa ma jirto dariiqan keliya ayuun baabu ku dhaafay sheekhu raximah llahu tacaala xadiidkana qolooyin waxaaba dee la odhan karaa ama daliil u yahay jamaacadu farducayn inay tahay oo kol haddii aanay ruux indhala ka dhicin ee ruuxii indho qabayna isaga hadalkiiba daaba waana loo daliishaday kolley masalada xagga waajibnibadkeediyo taasoo daliil ahaan raajaxana xalay baynu soo maray laakiin ninkii maanta waa macduur waaba indhala yahay rasuulka ilaahayna cid soo kaxaysa inaanu lahayn buu uba sheegtay haddana rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh wuxuu yihi kaalay oo ajiib buu yihi waxaana haddii ala yidhaha casharka caawa aan filaya inaan gaadi doono haddii rabbi noo dhib yareeyo nin sidiisan oo kale waktigaa weliba u indhadaraa uun horena xadiidkiisa isagoo intan ka gaaban baynu kitaabuliimaan ama kitaabka bilowgiisiba kuba soo maray iyadoo uu dee u sheegtay inuu dee markaa indhihiisii aanay sidii hore ahayn caadi ahayn u indhadareeyey waktiyadaa roobabku da-aan iyo waxyaalahaasna masjidkii inaanu gaadi karahayn weydiistay aqalkiisa meel kamidoo uu ku tukado inuu ugu tukado rasuulka ilaahayna deetii waa u ruqseeyey waana u tegey gurigiisii waa ugu tukaday horena waxaan soo marray lakiin caawa xadiidka o dhan baan insha allahu tacaala arki doonaa oo bal ruqsadaasna waa jirtay marka bal halkan dee waana iska jirtaayo hadduu cudurdaar ruuxu leeyahay cudurdaar uu leeyahay jamaacadu inay ka dhacayso waxaan filayaana taasna khilaaf kama taagno culimadu waaba isku waafaqsan yihin halkan culimada qaarkood waxay leeyihiinba macnaa markii hore ha ku yidhaah rasuulkii ilaahay dee xuduurku waajib kuguma ahaye amarka dambe uu amray ee uu ku yidhi kaalay oo ajiibba ama ijtihaad ha noqdo markaas ijtihaadkiisa oo isbedelay ama wixii loo soo waxyoodayba haba noqotee waa yeedhid uu ugu yeedhayo sida fadliga badan oo markaa macnuu uu noqdo waxaa kuu fadli badan kuuna ajri badan adigoo ajiiba oo yimaada ee kaalay bal taas waabayn waxa weeye waaba lagu fasiray waxaa kaloo barhkood xadiidka kuba xambaareen weydiisigiisa uu weydiisanayo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh inuu aqalkiisa kuba tukado waa intaa intuu u ruqseeyo weliba fadligii jamaacadana uu leeyahay fadligii jamaacadana uu leeyahay bisababi cudri oo markaa arrinku uu yahay jaanibka ma fadliga ma yeelanaysa bal waa sida imaka inoogu sugan sharaxaya ugu sugane hadal uu lahaa qurdubi ayaa wuxuu ahaa tarkhiiskan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ninkan uba ruqseeye maya tarkhiiskan isagu waxay markii hore uu ku binaysnaa inaanu qaa'id isaga soo kaxeeye lahayn oo waaba kaa dee yidhi qaa'id malihiie cid isoo hagta malihi ee ruqseye rasuulka ilaahi uba ruqseeyey laakiin wuxuu leeyahay waxaa rasuulka ilaahi uba caddaatay dee sida dad dadkan indhaala barhkood ay yihiinba iyadoonu qaa'idba u baahnayn inuu iska soo socon karayo masjidkii iyo dee uu dariiqa iskaga soo dhacayo sida dadka qaarkood aynu aragno ruuxindhalood iska socdaba oo waddooyinkii ka tallaabayo aqalku dooniya iskaba tegayo kale sida dadka qaarkood xaaladoodu taa ay tahay marka wuxuu leeyahy kole dee xaaladiisu taa tahay isagaa xaaladiisa ay u caddaatay taa inuu yahaayo ayaa uu ku yidhi sida abi daawud laftigiisuba ahaa laa ajidu laka ruqsa ruqso kuma helayo macnaha waxay culimadu kolley umuuraha kuba xambaaray ee waanay isku waafaqsan yihiin axaadiisna ama xadiisna waa inoo dambeeyaaye ruuxa haddii cudurdaar uu leeyahay saasoo kale indhalaan aanu socon karahayn cidna aanay keeni karahayna iyada jamcu waa kaba dhacaya oo jamci cudurdaarka iyo kuwo kaleba uu dhacaa ninkana waa ka yidhi saaso bal umuurahaasa culimada ama ay kuba xambaareen way ku fadli badan tahay inaad timaado ama ay leeyihin isagaa waxa suurtagal ama ay xaaladiisu ahayd inuu iska socon karayo qaydlaanu masjidkii iska iman karayo iska noqon karayo iyadoona dhibi gaadhin marka dee ruuxaas arrintiisa ruuxii indhalaaye isagu qaydlaan aan soconayn la mid maaha ee kaalay baa markaa arrintiisa iyo inaan ruqso la-aan aanu kaasi ruqso lahayn taasay kuba xambaarantahy bal umuurahaasaa kolle culimada dee halkan inay taa ku awilaan ku xambaaray baabu salaati اljamacati min sunan اhuda wuxuu baab baabun maye iska rafciso salaatu jamaacati salaada jamaacadu min sunan اlhuda toosnida iyo hanuunka iyo adugu sawaabta dariiqyadeeda iyo duruqdeeda ayay kaba mid tahay bal sunan imaka jamcu sunatin markaan ka dhigno sunadu waa adariiqa kollay dee fasiritaanka suno lagu fasiro faradka wixii qaabilayay waa istilaax dambe oo culimadu ay la yimaadeen ama fuqahadu mar dambe ay la yimaadeene dee marka la leeya waa sunihii rasuulka waa dariiqadiisii bay noqonaysaa haddaba oo taasi maha macno inay suno laga tegi karaya ay tahay ee waa duruqda iyo wadooyinka hanuunka iyo toosnida ayaa jamaacadoo la ilaaliya ay kaba mid tahay bal sanadna waa lagu fasiri karaa taa xadiidkan markan gaadhaan eegi doonaa macnaheedu wuxuu yahay xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna mحamed بn bshri الcabdiy qala xadaثna زakriya بn abi zaydta qال xadaثna cabdالmلك بن cmayr عan abi الأxwas cabdالmلك بن cmayr waa taabici abulأxwasna waa taabici xalayna magaciisa waan soo sheegay dee abulaxwas kii kalena waan soo kala farqinay xalayto dee kolley malaa sida loo qabta ama inta xusuusta baaba iska yar ah qaala wuxuu yihi abulaxwas qaala cabdullaahi cabdullaahi ibnu mascuud baa wuxuu yihi laqad ra'aytunaa waanu is aragnay asxaabtii rasuulku ka hadlayaa walxaal maa yatakhallafu aanu hadhahayn can isalaati salaada waa jamaacada ilaa munaafiqun ku munaafiqa mooye oo qad culima la ogaaday nifaaqu munaafiqnimadiisa waa kuwa rasuulka ilaahay kuba hadliya inuu guryaha kusoo gubo aw mariidun ama ku xanuunsanayo mooye oo macnaa waxaa jirtay buu leeyahay haddaan asxaabtii rasuulka nahay dee ra-aytunana imaka faacilka iyo mafcuulkii wax keliya u wada laamayaan oo waxaanu is aragnay aan isku ogeynba haddaan asxaabtii rasuulka nahay iyadoo jamaacada aan wada ilaalino oo ninka ka hadha ama waa munaafiq munaafiqnimadiisa la yaqaan ama waa ruux xanuunsanayo ilaahay u cudur daaray in kaana intu waa tii mukhafafada ahayd almukhafafa min asaqiila laamtan layabshi ku suganna waa laamtii dee alfaariqa la odhanaya iyada iyo inta naafiyada kala saari jirtay waayo inta mukhafafada ah ayay laamtani gashaa bal markaas haddii kale int markay naafiyataynu casharadaba kusoo aragnay in naafiye ah laamtani ma timaado imaka layamshi ku sugan iyada waaba faariqay dhahaan mukhafafada min asaqiila iyo naafiyaday kala saartaa laamtan haddaba inhu shaniye kaana wuxuu aha almariidu ruuxa xanuunsanaya iskaba daa adigu ruux caafimaad qabo hadheeg waa ruuxa xanuunsan weliba maaha waa ruux de ama madax yar xanuunaya ama yar daalan maha arrintoodu taamil waa ruux xanuunsanayo socon ma karahayn weeye ayaa muxuu ahaa layamshi mid socda bayna rajuleyni laba nin dhexdood macnaha laba nin dhexdood ee dadkuba markay wada socdaan saddex ruux iyo in ka badan ruuxu laba nin waa dhex socon karaa maha inuu isagu caadi u soconayay waa cuskanaya wey uu taageersanayay waabay garbagelaynayeen sida dee laftiga dambaba inoogu iman xataa yaأtiya الsalaata ilaa salaada mawdiceedii imanaya iyadoo hadda ruuxa caynkaasa looga cudur daaray laakiin waa ilaalin salaada ay ilaalinayeen waqaala waxaanuu yihi ibn mascuud ba haddaa uu ku taagan yahay hadalku ina rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay callamanaa waana baray sunan اlhudaa ama sanan اlhudaa hanuunka dariiqyadiisa iyo wadooyinkiisuuna baray bal markaan sanan nidhaahno lafdigu waa mfrad asananna waa aariiq iyada lafdigu waa mfrad oo siinta marka la fadxiya waana dariiqii haddii sunan la yidhaahana ee kolley waa wasan qiyaasiya isagu ama jamca qiyaasiya oo fuclatun fucal baa lagu jamciya sunatun ayaa sunan jamceed ay tahay sunan sunana waa aariiqa iyaduna marka macnuhu waa isla mid un macnuhu waa isku dhow yihiin haddii sanan labadaba ay ku dabdiyeen baan uga jeedaa asarkan ama xadiidkan sunan haddii la yidhaho waa dariiq sunna hadd sunan haddii la yidhahna waa dariiqyo iyo waddooyinkii iyo duruqdii haddaba hanuunka iyo toosnida waddooyinkooda ayay salaadan jamaaca yuuna baray rasuulka ilaahay wa ina min sunani اlhuda hanuunka waddooyinkiisa ama duruqdiisa waxaa kaba mid ah asalaatu salaada fi lmasjidi masaajidka lagu tukan alati aladi yu-adanu fiihi maca aqaladii in la yidhaha waan ku jamaacaynaa ama meel kaloo la joogo waa meelaha looga aad laga addimayo waa masaajidii in salaadii lagu tukado jamaca ahayd ayaa sunan alhudaa oo rasuulka ilaahay nagu adkeeyuuna baray kaba mid ahaa ee waana tii aynu kolley taakiidkeedi iyo tarkiibkeedi iyo aynu xalayba soo aragnay xadaثna de kuwana way noo dambeeyaan weli jamcadan ku jiraan xataa casharkan ka dambeeya umuurahanu ahaan doonaaye xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna alfudayl bn dukayni can abi lcumaysi can caliy bn اlaqmari can abi اlaxwasi can cabdالlahi intan rag cid aynaan soo marini ma wada jirto dhammaanba waa dad aynu soo aragnay caliy bn اlaqmarna waa taabicun kolley abilaxwasi ay isku dabaqa dhow yihiinba fadl bnu dukayn waa ninkii caalimka ee shahiirkaah lakiin kunyadiisa ku shuroobay abu nucaym can cabdillaahi qaala wuxuu yihi cabdullaahi bnu mascuud man sarahu lafdigan dambe waa lafdigii dee riyaadu saalixiin kaba nawey uu kuga soo naqliyey uu kusoo naqlinayay man sarahu ruuxa uu farax gelinayo ruuxa jecel weeye ee uu ka farxinayo an yalqa allaha inuu ilaahay la kulmo qadar berri waa maalinta qiyaamaha musliman xaaliya isagoo muslima taas maanta jecel oo ilaahay inuu hortago isagoo muslima ay farxan gelinay soo jeceli falyuxaafid waa dariiqii ay taa lagu gaadhayo waa tan weeye falyuxaafid ha ilaaliyo calىa haaulaaءi الsalawaati salaadahan waa salaadahan faradka ah weeye ha ilaaliyo xayثu meeloo yunaadaa la dhawaaqayo bihidna loo dhawaaqayo waa masaajidii salaadahan shanta ah ha ku tukado oo dee kolley haaulaaina dee way iska jirta kolley ma ashcaarta carabeed ba ulaaika alayaam iyo tababa marka de inta badan waa jamcii caaqilka ahaa ama mudakar ha noqdo ama muanas buu laftigan ha ulaa ismushaaru ahaa waxyaalahan caaqilka ahayn de iyada haadihiya baaba halkan iman lahayde laakiin iyadna waa wax dhaca uno dee luqada kaba mido uno ama ay jirto in loola mucaamulo taasaa ma loo isticmaaleen calaa haulaai salawaati xaysu yunaada bihina faina allaha ilaahay sharaca linabiyikum nebigiina wuxuu ujideeyey salى اllahu عalayhi wasalam sunan alhudaa hanuunka wadooyinkiisa iyo duruqdiisa u jideeyey oo waa acmaalahan kala duwan ee dee waxa weeyaan hanuunka iyo rashaadka uu kuba sugan yahay waxa weeye ama dee daacad iyo cibaadaadkii kala dunaa maha dee umuurihi maahana umuurihii de dee sunadii de kutala kutublo suno khaasatan waa wali noocyadii aan aragnayna kumay sugnayne lakin de waa aimada qaarkood istilaaxooda sunan الzawaid iyo sunan rashaad ama sunan اlhuda iyo waxyaalo ay kala adkaysiiyaan oo kale taasi waa istilaaxye iyaguna kala un wainahuna salaadahan shanti ah oo jamaacadooda la ilaaliyaa weeye min sunan اlhuda hanuunka wadooyinkiisa iyo duruqdiisa ay kaga mid yihin walow anakum idinku salaytum haddaad tukataan fii buyuutikum aqaladiina kama yusalii hada lmutakhalifu de hadduu shaksi mucayana ahaana dee kolley waa ibhaam iyo satr ama de waa taxqiir eh ee kan isagu hadhaya salaadaha ka hadhaya gurigiisa ku tukanaya saa uu yeelayo o kale haddaa guryihiina kuma tukataan fii beyti kama yusalii hada lmutakhalifu fii beyti lataraktum waa ka tegaysaan sunata nebiyikum nebigiina dariiqadiisii iyo waddadiisii iyo hilinkiisiibaa ka tegaysaan walaw taraktum haddaad ka tagtaan sunata nebiyikum nebigiina waddadiisii iyo wixii uu jideeyeyn ah la dalaltum waa lumaysaan umaa min rajuli nin ma jiro yatadaharu dee rag waaye nin ma jiro yatadaharu dahaaro qaadanaya oo fa yuxsinu fiicnaynaya aduhuura uu weysaysanaya si fiican oo taama ayuu weysadiisii usoo weysaysanayaa uma bacdigeed yacmidu u qasaya ilaa masjidin masjid min hadihi lmasaajidi masaajidan kaba mid ah jamaacada lagu oogayo ilaa oo la helo shaksi intuu dahaaro qaatay weysadiisii fiicneeyey gurigiisii intuu kusoo weysaystay u kacay masjidkii si uu jamaacadii uga qeyb galo taas walow isaga mawquuf ay ku tahay laakiin umuurada kala duwani waa tii marfuuc ahaan bay noogu sugnaatay barh ba waa kitaabkan ku arki doonaa ilaa kataba allahu lahu ilaahay waa u qorayaa bikuli khadwatin tallaabo kastoo yaktuha uu qaado xasanatan xasana loogu qori wayarfacu waa kor yeelayaa bihaa khadwada darajata darajaa sare loogu qaadi wayaxudu waa daadinayaayoo canhu ilaahay xaggii ruuxan biha ay bisababi hadihi lkhadwati sayi-ata dembina waa lagaga dhaafaya wuxuu yihi markaas walaqad ra-aytunaa waanu is aragnay cashira صaxaaba waa haddaan asxaabtii rasuulka nahay walxaal maa yatakalafu aanu hadhayn canha jamaacada ilaa munaafiqo ruux munaafiqa oo macluum nifaaq ninka ka hadhaa nin munaafiqo nifaaqiisa la og yahay inuu yahay mooye walaqad kaana wuxuu ahaaba alrajulu ninka anaga naga midi yu'taa bihi mid lala yimaado yuhaada bayna arajuleyni laba nin dhexdood iyadoo la garbogaraynayo ee dhinacyada hayaan ay kaga jiraan ama gacmo ay hayaan oo ay taageerayaan uu ictimaadsanayo isagii baaman socon karayn waa xanuunsanaya xataa yuqaama ilaa la joojiyo fi safi safka la joojiyo xadiidka waxaynu ama atarka inoogu sugan adkeyn aada iyo aad u adag oo la adkeynayo jamaacada amarkeeda iyo iyadoo dee laysku boorinayo wixii mashaqo ah ee ruuxee dhibee gaadhaya xuduurka jamaacada in dee loo adkaysto taas waxaa kaloo inoogu sugan ruuxii xanuunsanayay hadday u suurtogelayso inuu gaadhayo u gaadhi karayo inuu isna adkaysto walow uu macduur yahay oo xuduurkeedii waata inoogu sugan baabu nahyi can alkhuruuji min almasjidi idaa adana muadinu baabu nahyi nahyiga baabkiisii weeye can alkhuruuji bixitaan min almasjidi masjidka lagaba baxo idaa adana hadduu adino almuadinu muadinku kol haddii aadaan ku dhaco ruuxii masjidka ku jiray haddii aan cudurdaar aanu lahayn masjidkii in laga baxo taas nahintii looba diidee lagaba nahay ama ficilkaasi ficil xunba uu yahay ka bixiddaa masjidka laga baxaya salaaddii loo aadaamay kollay dee waxa la sugaa waa wax yaroo kooban ha sugo jamaca hala tukada weeye haddii aan dee wax ku xambaaray bixidu jirin bal taas buu baabkeedi yahay xadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna abulaxwasi can ibraahima bn اlmuhaajiri imika abulaxwas baa inoo yimid markii dhaweydna xadiidkii horena labadiisii dariiqba waa ku sugnaa abulaxwas xalayna waa inoogu sugnaa kollay ruuxii dee yar fiiro lihi wuxuu arkayaa laba nin inay kala yiin suu ku arkayaa ama ku garanayaana waa halkay sanadki kaga jiraan eeg abulaxwaskan imakaanayna waa sheekha muslim buu u sheekh yahay markaaba atbaacu taabiciintia kaa horena saxaabigii uu la kulmay waa nin taabiciyo dabaqadii ayaa kala tagsanba way kala durugsan yihiinba oo de saasee dee horena san usoo ogaanay kaa hore waa salaam ibnu sulaym ninkii la odhanaya kan imakaan ahayna kaa horena waa taabiciga cawf ibnu malik iljushani weeye waa kan xalayna soo haynay ee dee kollay ruuxuu inuu yar baraarugo weeye halkuu sanadka kaga jira ruuxu marka di maaha magacii u arko abulaxwaskii kolo di imakaan haynay kana waa isagii un taas waayo way kala fog yihiin bo dee wakti dheer baaba udhaxeeya oo taas marka la eego xagga dabaqadii bay kala tegsayin can abishacfaay qaala wuxuu ihi abushacfaa isaguna waa marar kala duwan baan soo maray dahaare iyo keyrkeedba oo waxa weeyaan taas baynu soo maray sulaym bn aswad in la yidhaahna waan soo ogaanay taas nin kaleo abushacfaa la yidhaha caalim oo jaabir ibnu zayd la yidhaha isna taabiciina waa jiraa laakiin maha isagii qaala wuxuu uhi kunaa waxaana aynu qucuudan kuwa fadhiyo fi lmasjidi masaajidkaanu fadhinay maca abi hurayrata abi hurayre maci faadana almuadinu anagoo masjidkii fadhina abu hurayre la fadhina ayaa muadinkii adimay faqaama rajulu nin baa kacay aadaabkii baa dhacay nin baa kacay min almasjidi masjidkii kaba kacay yamshi xaal uu soconayo waaba sii socdaa waa sii baxaya faatbacahu uu raaciyey abu hurayrata abu hurayra basaro araggiisii oo uu sii eegay ishuu lasii raacay ilaa inta uu baxayey xataa kharaja min almasjid oo ilaa intii uu ka baxayu sii eegayey uun ilaa uu masjidkii kaba baxay faqaala abu hurayrata abu hurayra wuxuu yihi ama haada ninkani faqad casaa waa caasiyey abalqaasimi abalqaasim salى اllahu alayh wasalam nebi maxamed ninkani uu caasiyey وxadثna بن abي cmر الmkiي qال xadثna سfyاn وبن عuyaynta عan cmر بن سعيid عan أشcث بn abي الشhعثاء المحاaribي عan abيه abيه abuالشhعثاء oo snadka hore inoogu sugnaa qaala wuxuu uhi samictu abا هurayرaةa abا هurayرan maqlay وlxaal qad ra'aa uu arkay ra'aa uu arkay qad ra'aa rajula nin yجtaasu gudbaya almasjida masjidka khاariجa xaaliya masaajidkii buu ka tallaabaya isagoo kaba baxaya bacd اأdاni adاankii dabadeed faqaala wuxuu yihi abu hurayra ama hada ninkani faqad casaa waa caasiyey abalqaasimi abalqaasim salى اllahu عalيه wasalam bal horta imaka xadiidka de waa mawquuf marka la eego lafdi ahaan abu hurayre kalaamkii weeye lakiin mise dee kutub اlmusطalax inoogu sugan hadduu صaxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay kaba midi ficil afcaasha kaba mida yidhaaha ficilkaasi daaco weeye ama ficilkaasi macsiyo weeye maka macsiyo ahaan inuu ficilkan yahay buu abu hurayra sugaye waa xagga xukunka ayuu marfuuc kabayo xataa sharx nuqdi baan saa kuba soo aragnay isagoo sheegaya walow aanu mithaalkan soo qaadeen mithaal kala soo qaatay waxyaalaha dee xagga xukunka marfuuca ku ah waxaa kaba mida inuu saxaabi ficil afcaashii kaba mida yidhaaho kani waa daaco ama waa macsiyo eetuu qowlkii camaar man saama ladi yowma aladi yushaku fiihi faqad casaa abalqasim isaguba suyuudi ayuu soo qaatay kana waa kii laba mid suyuudina waqad casa alhaadiya fi lmashhuuri markuu tirinayay umuuraha caynkaasi xagga xukumka rafcale oo ujeedadu walow la odhan karo in dee wixii macsiyaa ama wixii daacay in waaba dee waxa kolkol nusuus caama laga ogaan karo laakiin ficil mucayan oo gaar ah oo sida kan oo kale ah wax dee lagu ogaan karo ijtihaad iyo taas ma aha marka waa horta xadiidku xagga xukumka marfuuc buu kaba yeey arrinkana waxa weeyaan oo xadiidku inoogaba sugan dee haddii aanu ruuxu cudurdaar lahayn kol haddii salaadii faradkeyd loo aadaamay masjidkii in laga baxo in bal abu hurayra macsiyu kaba dhigay inuu macsiyo yahay oo dee xaaraan baabay taasi keenaysaa inuu xaaraan markaa yahay taasaa macsiyo noqon calaa dee aqal axwaalna aan nidhaahno wax toosan maaha oo ficlaan toosnayn allahuma haddii daruura ay jirto waaba ruux masjidkuu joogay waa la aadaamay ma wayse qabo waysena meeshii ma taalo dee masjidkii wuu u baxayaa markaa haddii de ama xaaqinba uu yahay waataynu soo maray ruuxa inaanu tukan wahuwa yudaaficuhu akhbataani kaadaa haysa ama taas oo kale nahyi baaba jiray dee markaa masjidkiina ma laha meel xaajadii lagu guto uu baxay umuuraha caynkaasa waabay dee dee taasi o dee kolley jamacina uu kuba soo noqonaye aanu ahayn mid kaba tegaya oo ay bacd alculamaa meelahan markay kaba hadlayo ay dhahan masjidkii baabu joogo masjid kaleabu imaam kaba yahay waa la aadaamo kii kalu tegaya jamci kalu gaadhaya oo kale bal umuuraha caynkaas dee waa umuuro cudurdaar lagu tirinaya lakin cudurdaar la-aan in loo baxo ruuxu iyada taasi waa tan dee imaka halkan xadiidkan inuu macsiyo ficilkaasi yahay ay noogu sugan tahay baabu fadli salaati alcishaa'i wasubxi fii jamaacatin wuxuu u baabaysan yahay oo salaada cishaayi iyo salaada subax oo jamac lagu tukado fadliga ay leedahay waa iyadoo salaadan cishaayi jamac lagu tukado jamcuna waa dee bal masaajidii baan leenahay kaas baa dee jamaca fadliga badan yahay iyo ama subaxio jamac lagu tukadaa fadliga uu leeyahay iyadoo hadda aynu horeba usoo aragnay inuu rasuulka ilaahay labadaa salaadood waa kuwa ugu culus xagga marka la eego munaafiqiinta oo kale labadan salaadood taasi ay ahayd taxdiir weyn oo laisagaba dilayo in iyagii lagaba hadho tadna bal ajriga la helayo weeye taasi nooc waciid baabay ahayd oo fadligii iyo taa xdثna اسحاq بن ibrahيm qال أخbarna المغيرة بن سلمة المkزumiي qال xdثna عبدالواحد هو بن زiyاd qال xdثna cثمان بن حkيم qال xdثna عبدالرحمن بن أbي cmرة qال dkل cثmaan بن عفاn ayaa wuxuu soo galay almسجida mسjidka baعda صلاaة المqرب saلاad مqرب dabadeed cثmaan بن عafاn baa mسjidkii madiine soo galay saلاad مqرب dabadeed faqacada wuu fadhiistay waxda uu keliya xaalu kelidiyo meel buu keligii iska fadhiistay faqacadtu ilayhi ana faqacadtu waxaa odhanaya cabdiraxmaan ibn abi camra faqacadtu waa waan fadhiistay oo ilayhi waa mufdiin ilayhi isagii baan la fadhiisteen oo isagii ku dhawaanayaba faqaala wuxu uhi yabna akhi walaalkay dee wuu ka weynaayo taas buu u yidhi walaalkay inankiisiiyow samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu عalayه wasalama yaqulu xaalu ku qowlayo man صala الcishaaءa fii jamaacatin fakaأnama qaama نiصfa اleyli waman صala الصubxa fii jamaacatin fakaأnama sala leyla kula man salaa ruuxa tukada alcishaaءa salaada cishaayi fii jamaacatin jamaaca ku tukada oo jamac buu la tukaday fakaأnama waxaaba uu markaa kaba dhigan yahay qaama isagoo kacay salaadu u taagnaa weeye nisfe leyla habeenka barhka oo ninkaas salaada cishaayo jamaaco ku tukanaya wuxuu xagga fadligii iyo ajrigii la mid yahayba waa fadligii eh nin habeenka kale barhkii lix saacadood oo kale misaalaan hadduu habeenku habeen dhan oo labayo toban saacadood ba aan ka dhigno dee salaad u taagnaa qiyaamuleil kuba jiray kaas buu la mid yahay waman sallaa ruuxa tukadaa subxa salaada subax fii jamaacatin jamaaco ku tukadaana fakaأnamaa waaba isagoo salaa tukaday alleyla habeenka kulahu dhammaanta oo ninka salaada subax isaguna jamaaco ku tukadaa wuxuu noqonayaa nin habeenka isna kala barhkii waa intii harsanayd jamaaco ku tukanayo oo imaka maaha macnuur inuu jamaaco dee ninkaas soo baxa isaga ku tukaday in habeenkii oo dhan salaad qiyaamuleyl iyo salaad habeennimo u taagnaa inuu yahay cishaayiguna intaa kala barhkeeda uu yahay ruuxu hadduu cishaayigii iyo subaxii ku wada tukado habeenkii oo dhan in wada tukaday buu noqonayaa markaa in qiyaamuleil habeen fadligiibu marka la eego jamac cishaayigiina waa habeenka barhkii subaxina habeenka barhkii de markay labadooda israacaanna habeenkii oo dhan ayaaba qiyaamkii u xasilaya waana fadli aada iyo aada u weynba weeye ruuxa labadaa ku tukaday taas ilaaliyey kolley xadigiisi iyo qeybtii qiyaamuleil waa qaatay walow dee qiyaamuleilkiina tarkiibkii iyo yeedhidii looguba yeedhay ay jirto laakiin haddana xadi iyo qeyb oo markaan eegno maraatibta qiyaamka habeennimo leedahay ee horta ruuxii labadaa ku tukaday xadi ayuu kaba qaatay habeenkaa qiyaamkiisii وxdثnي زهير بن حرب قال xdثnا محمد بن عبداللaه الأسدي ح وxdثnي محمد بن رافع قال xdثnا عبدالرزاق جميعا xاalayin waa labadooda محمد بن عبداللaه الأسdي iyo أسdي iyo عبدالرزاق عن سفyاaن عن أبي سهل cثمان بن حكيم بhda الإسناaد مثل waa xadيثkan kala soo baxnay cثmaan بن حكيمna sندka waa inoogu sugnaa وxdثnي نصر بن علي الجهضمي qال xdثnا بشر يعني بن مفضل عن khالد عن أنس بن سيrين qال wuxuu hi محمد بن سيrين walaalkii weeye dhowrna way ruwaada kamid weeye marka la ega ilmo sيrين marka qاaل wuxuu yihi markaas أنس بن سيrين سمعت waxaan مqلay جندب بن عبداللahi جندب بن عبداللahi baan مqلay يqول xاalu ku qowlayo qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay wuxuu yihi mن صلىa ruuxa tukada الصبح صaلاada صبح tukada fahuwa ruuxaasi في dibadbadyna de adugu dee salaadii mudnaydnay kaa kale iskaga hadhaya waa taa aynu dembigii soo arooray iyo aynu soo aragnay rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh hadday shan yaro adduunya ay helayaan kamay hadheen iyo ede waa ruuxa salaadiiseedii u tukaday ba jamici kuba tukaday fa adugu bal ninkaa tukaday fahuwa ruuxaasi fii dimat illaahi amaan ilaahay ama damaankii iyo ammaankii iyo magantii buu ku sugan yahay ilahay buu magantiisa yahay wey falaa yadlubanakum ullahu yaanu ilaahay idinka dalbin bishayin shay min dimatihi magantiisa iyo ammaankiisa kaa mid oo dee waxa weeyaan falaa tukfiru llaha fii dimati wey ruuxa caynkaasa nabadgeliya iska daaya oo haddii dee aad markaa isagii a ku tacadidaan a ugu tacarudaan ugu banbaxdaan dari iyo ama dhib iyo waxyaalo ruux ammaan ilaahay kuma sugnaa magantii kuma sugnaa ilaabaa idin raacaya ciddaa magantiisa kuma sugnayd ee aa dee badbaadin weydeen ama aad nabadgelin weydeen oo dee ruuxa ilaahay dabagalayna ama wuxu qabsadayna ilaahay kama baxsanayo meel uga leexdana maba helayo waa halaagi un falaa yadbanakum ullahu bidimati min shayin fayudrikahu fayakubbahu fi naari jahanam kale lafdiga dambe ama riwaayada dambe ay noo sii caddayn oo falaa yadlubanakum ullahu min dimatihi bishayin ilaahay yaanu idinkaba dalbin shay dimadiisa kaba mid oo ku tacadideen ama xumaan ugu banbaxdeen fainahu man yadlubhu dhib ama dee ninka uu isagu waxa weeyaan isagu dalbo ee uu dabagalay ilaahay waxaa dimadiisa kuma sugnaa uu raaco dee waa haleelayaa waxaanu ku tuurayaa wejiga ugu tuurayaa afkabi ugu tuurayaa naarta jahanama oo macnuhu waa maxay waa dee dimadii bal amaan baan kuba fasirnay iyo magan macnuhuna wuxuu noqonayaa wax haboon maaho ruuxna u haboon an yatacarada lahu bidurin aw adam ruuxa caynkaasee ilaahay magantii ah dam amaankii ama damaankii kuba sugan inuu duri ama dhib loogu banbaxo ruuxa taa sameeya ee isaga arrinkaa la yimaada faallahu yadlubu bixaqi ilaahay baan kaga hadhahayn oo xaqiisa ama dimadi iyo ammaankiisaas uu isagii ku bal markaa dee waxaweya uu dhowri waayey ayaa ilaahay uba dalbayaayo dee ruuxii ilaahay dalbayo wuxu raacaana meel uu u baxsado maba helayo marka arrinku waxa weeye un waa waciid aad iyo aad u adag oo cidda bal matalan dadkaa iyagu tukanaya salaadii subax tukanaya dee ninkaa salaada subax ilaaliya salaadii kalena waa wada ilaalinayaaye bal taas iyagii xumaan ugu banbaxaya waciid weyne usoo arooray weye jaanib kalena maxay tahay de waa taxriidun wa targiibun fii xuduuri salaati subxi gees kalena boorin baa kuba sugan dadkii lagu adkaynayo lagu boorinayo salaadii subax inay taasaa lagu helaya magad ilaahi iyo ammaankii baa lagu helayaaye dhinacna waa targiib oo xuduurkii salaada subax iyo tukashadeedii iyo ilaalinteedii bay targiib u tahay dhinac kalena waa waciid oo dadka caynkaasa haddii dee la ciddii badbaadin weyda ee ay ka nabadgeli waayaan waciidkan baa u yaalaya dee ilaahay subxaana watacaala mar kaleba haba noqoto horaba yaanu uba qabaninbe ee kol hadduu qabta ayaanay ka baxsanahayne meel ay markaa in dee waciidkaas ilahay xaggii uuba yaalo ama ay laba kulmayaan lafti kaa hore ka dhamina waa kan وxdثnي يعقوب بن إبراهيم الdورقي قال xdثna إسماعيل وإسماعيل بن أbي خالد wey عن خالد عن أنس بن سيrين قال سمعت جندب جندبا جندب baan مقلay الqصرية isagoo reer qصري bal waa nisbadiisii oo jundub waa tan markan dhaweyd aan soo aragnay jundub ibnu cabdillaahi inuu ahaa imikana alqasriyo magacii abihii ma jire waa nisbadii reerka maxaanay culimadu leeyihiin oo dee qolooyinkan taariikhda iyo ansaabta iyo magacyada iyo halkaa dee dadkii aimada ku ahaa ninkan waa nin reer bajiilo ah jiribka uu kasii ahna calaqaa la odranayey calaqo iyo qasrina walaalay ahaayeen ee maaha markaa isagu reerkan kama dhalane reer kaloo calaqa la yidhaha laakiin ay walaalayiin qasriga bajiirana ay ka wada mid yihiin ayuu ninkani kaba dhashay bal taas bay yidhaaheen bal markaa halkan sharaxa isagoo qaadiciyaad kaba soo naqliya qorooyinkiina sharaxaysa waxaa kuba sugan aniga yar taxriifyana way dhaceen be adigu xagga icraabta uune lacala lijundubin aniga lacala ljunduba baa ii taala waxaa laga yaabaa markaa arinku inuu jundub walow uu reerkaa yahay calaqo yahay weliba anigana akuu qasrigu waa akuu calqama ii taala de calqamana maaha waa akuu calaqa sida cibaaraadkiisa horaba kuba sugan calqamana sax maaha sida ii taale waxaa laga yaabaa ama xilfi inuu reerka laba lahaa ama uu dhex degay ee laakiin de waa reer kale oo ay qaraabadiisa ayuu kaba dhashay bal isagu taa wey haddaba jundubana yaqulu qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam man salaa ruuxa tukada kale ismaaciilku ismaaciil bin abi khaalid ma noqonaya ismaaciil bin abi khaalid waa taabici dambe man sala salaata subx salaada subax ninka tukada fahuwa fii dimat illahi ilaahay dimadi iyo cahdigii ama magantii buu ku sugan yahay falaa yadrubanakum allahu ilaahay anuu idinkaba dalbin oonu idin raacin bishayin shay min dimatii dimadiisa kaba mid oo ikfaar a dimadiisi iyo ciddii ammaankiisa iyo magantiisa ku sugnayd a ammaanka ama magantaa dhowri weydaan oo iyagii aa waxgaadhsiisaan ama xumaan a ugu babaxdaan taas yaana idinkaba dhicin oo ilaahay markaa idin raaco fainahu shaniya man yadlubu ruuxii ilaahay dalbo bishayin oo u raaco bishayin min dimati yudrikuhu haleeliyo kama baxsanayo uma yakubuhu marka ama uma yakubuhu wuxuu markaas ugu ridi yakubuhu wuxuu ugu ridi afgembi ama calaa wejihi ugu tuuri fi naari jahanama jahanama naarteeda ugu tuuri وxadثna abubakr بن abي شhaybta qاl xadثna يزيد بن هاrوn عan daud بn abي hindin عan الxasn عan jundb بn سfyاana bal arinkan u yar fiirsado markii hore jundub ibn cabdلlahi baan soo aragnay marna jundub اlqasriyo taa waxaan ihi nisbadaasna waxa ku sugan bal waaba taas aan imikana waxaan haynaa jundub ibn سfyaan in laba yidho ninkan waxaa la yidhaha jundub ibn cabdالlahi ibn سfyaan baa la yidhaahaa cabdلlahina waa aabihii سfyaanna waa awowiye marka awqaadda qaarkeedna aabihiisii baa loo tiriya waa cabdullaahi awqaadda qaarkeedna awowgii baa loo tiriya sufyaanku awowgii buu noqonaya marka waa nin keliya un imika saddexda de waa xadiid keliya un iyo duruqdii e can inabiyi sala allahu alayه wasalam bihada walam yadkur fayakubahu fi jaha naari jahanama ama dee intaa muu sheegin ee inta kale ayuu wada sheegay kolley macnuu waa inoo cadiye baabu ruksati fi takhalufi can iljamacati bicudrin wuxuu u baabaysan yahay ruksadii laysuba rukseeyey hadhin lagaba hadho jamaacada bicudurin cudurdaar loogaba hadho macnaha waxa weeyaan walow aynu jamaacadii oo aada loo adkeeyey aynu soo aragnay ee jamaacadiina aan leenahay nusuususay keenayso bal yaan salaada sixadeeda shardi aanay u noqonin fadligaa badan aynu soo marnayna calaa markaa salaati lfardi ama de ala salaati lfardi ha kaba lahaatee laakiin nusuusiday keenayso ruuxii aan cudurdaar lahayn waajib bay ku tahay inuu jamaacadii salaadii kuga tukado ruuxii aan macduur ahayn bal haddaba hadhidii looga hadhayay cudurdaar ee ruuxu hadduu cudurdaar leeyahay dee halkaa haddaan idhaahno ruuxa kastaba waajib bay ku tahay dembi baa meeshii imanaya dembigii kaba dhacayay fadligii dee yaanu balgaar haba noqoto fadligu waa wax kale taas buu baabkeedi yahay xadaثanii xarmalat bel xadiidkan kolley qolooyinkiina kutubta an raqamaysan haystata aniga waa say taalo saddex iyo soddon xadiidkii ka horeeyey raqamka mutasalsilkee ilaa kitaabka dhammaadkiisa inala soconaya arqamtan kale badan kolba kitaab markuu dhamaado way hadhayaan oo raqam kaleo cusub baa bilaabma ee raqamka laakiin mutasalsilkaa ee ilaa kitaabkii axaadiisa mukararka o dhan markaa lama tirinayo duruqdaa badan aynu soo arkaynay xadiid aan xalay soo hayno lix goor so lix dariiq iyo shay dee marka laga tirinayay lix boqol iyo toddobiya konton bay iminku saddex iyo soddon keliya u qoro macnaa waxa weeyaan xadiidkani waa xadiid mukarar aynu soo maray weliba isagoo intan ka yar baynu soo marray caawa uu dhan yahay kitaabulimaan iyo baabkii ahaa ruuxa laa ilaaha illa allahu ilaa ilaahay naar inuu kala xarimayo imaan ayaynu ku soo maray ziyaadu leeyo habeenkaa horeba waa sheegnay khaasatan qolooyinkiina bal kitaabka haddee la tacaamula riyaad salxiin kitaabka aada uqayimkee faa'iidada badan oo kale baaburaja ee xadiidka kusoo dhiganayay kan buu yahay baaburaja waayo kaa hore waa mukhtasar bu hayo waktiguu dhiganaya waa kan xdثnي xrmلة بن يحyى التujibiي qال أخبرna بن وهب qال أخبرnي يuنس عن بن شهاب أنa محمud بن الربيع الأنصاaري xdثه وبن شهاaب waa imaamkii waxa u waramay محmud بن الربيع oo أنصاara ayaa u waramay waana صحاaبي yar weeye rasuulki ilaahay wax inooga xafiday bal aan arki doono walow riwaayaatkiisu asxaabta kale uu kaba wariyo oo ansaara kaas baa iبن شهاaب u waramo wuxuu ugu waramay أن cتباn بن مالك صحاaبiga cتباn بن مالك وهuوa مiن أصحاaب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاabtii رasuulku ku amriyey cتباn مiman شhahida bdr dadkii dagaalkii beder u joogayna kamid weeye oo miن الأنصاaر أنصاar ah haddaba صحaabigaasi أنه أtاa waa yimi رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulki ilaahay bu u yimi faqاaل wuxuu uhi ya rasuul الlahi rasuulkii ilaahayow rasuulkii ilaahayow إنii anigu qad أnkartu waan qoonsaday waan inkiray basari aragaygii waan indhadareeyo sii hore ma aha buu leeyahay wa ana aniguna usallii waan tukiyaayo ama tukadaa liqowmi liajli qowmi ujeedadu qowmkayga anaa imaamkooda u tukiyaa waidaa kaanat alamdaaru marka ay roobabku da-aan ay ahaado ama roobab da-aan saara wuu socdaa alwaadi dooxan aladii waadigaasoo beyni wa baynahum dooxan ani iyo qoomkayga iyo halkaa masjidkuna ahaa reeraha kalena dee xaafadahooda kalena ay ahaayeen dooxan noo dhexeeyaa soo rogmada markaasoo dee markaa doorka soconaya isagana ninkaa indhadareeyey uu yahay ayaa muxuu uhi walama astadic ma karayo an aatiya inaan imaado oonkalaba sida uu masjidkoodii aan tago fa usaliya lahum iyagii aan tukiyo macnaa isaga qoomkoodii imaamkooda ahaa waa reer bani salim ibnu cawf weeye reerkan waana bal matalan horena waxayn baynu ugaba soo aragnay waxaana jirtay horeba sa usoo sheegnay dee masjidka rasuulka mooye masaajid kale oynu dee horena waxyaala usoo aragnayay ayaa madiine markaa kuba sugnaayo reeruhu meelaha ay degan yihin xaafadahoodii ay ahaayeen iyo beerahoodiibaa qolo kasta masjid yar ay ka samaysatay oo marka ani masjidka rasuulka gaadhayn iyo ciddii aan tegayna ay kuba tukato haddaba isagaa qoomkooda waxaana uu yidhaahaa sheekha le araxiiq lmaktuum kolkii sharaxa yar ee kooban ee uu ku leeyahay laakiin mufiidka ah kitaabkan muslimka ee markaasoo minat lmuncim magaciisu yahay afar mujalad buu ku madbacaysan yahay ba dabcad aan arkay yaa wuxuu kaba cabiraa halkan masjidka uu yahaa markii rasuulkii ilaahay waa sida uu yidhaaho qubo uu ka yimi markii hijiradii masjidka qubana uu aasaasay maalin jimca ayuu halkaa kaba yimi isagoo ku socda ee madiine dhexdeeda iyo halkan masjidkiisu yahay kuba socda markii uu kuba kaba yimi ee dadku ay safnaayeen oo qolo kasta ay doonayeen inuu kuba soo aw markaa iyaga ku dego haddaba rasuulka ilaahay dariiqa ayaa waxa uu galay maalin jimcay ahayd oo salaadii jumca waana jumcadii ugu horreysay madiine kuba tukaday ama uu jumca ahaan uga tukaday halkii uu ku tukaday waa sida uu yidhaaho ayaa masjid masjiduljumco lagu magacaabay laga dhisay masjidkaas baanu ahaayo dee qoomkooda waa halkii degaankooda u ahaa markaasuu isagu halkaasna imaamkii qoomkooda ayuu halkaas ahaa oo masjidku leeyahy waa meeshii rasuulka ilaahay maalintaa ku tukadaa masjid masjiduljumco la baxay lagaba dhisay isaguna isaga imaamkooda ahaa haddaba markaa haddii aanu rasuulka ilaahay u tegeyn aanu la joogin halkaa isagaa dadka tukinaya fa uma walama sadicna atiya masjidahum fausaliya lahum oo ma karayo inaan masjidkoodii tago de waa ninkii waa indhadaran yahay roob baaba da-ayo daad baa socda oon tukiyo wadintu markaa waxaan jeclaaday bu ihi oon jeclaystay annaka adigu yaa rasuul allahi rasuulka ilaahi taأti inaad timaadid gurigayga oo fatusallii aad tukatid fii musalam waa musal waa meesha lagu tukade waa makaan lagu tukado waa darf mimiyo makaani ah makaan oo faatakidow aan ka dhigto meesha aad iigu tukatee gurigeyga kaba mid a musallan meel lagu tukada aan ka dhigto hadhow marka dambe aynan masjidka tegi hayn gurigayga aan meeshaasun kaga tukado kale xadiidka fawaaiddiisa dambana waan arki doonaa aan soo yar naqlin doonaa wax kamida qaala wuxuu uhi faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu ihi saafcalu in shaء allah waan faraya taa ilahay hadduu iraadeeyo in shaء allahu bu ihi ilahi ba laa taqulana lishay ini faacilu dalika kada ilaa in shaء allah qaala citbaan wuxuu yihi faqada rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa soo kalahay iyo wa abubakrin الصidiiqu abubakrna waa soo raacay xiina irtafaca naaru markii ay barqa noqotay cadceedda ama maalintii kor noqotay adugo cadceeddi dheeraatay fasta'dana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay baa idan dalbay oo gurigii markuu yimi ayuu ka idan dalbay hadda rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh yeedhintiisuu ku yimi isaga laakiin hadda maxaa xadiidkeena lama sugan ruuxii iyadoo xataa la doonay oo ruuxan istidcihiisa ama yeedhintiisa ku yimaado markuu gurigii soo gaadho dee xataa istidcahaas iyo dalabkaasi ama horeeye inuu istidaankii la imanayo oo yeedhidaa hore aani dee istidaankii walow dee maalintii ka horreysay ay ahayd istidaankii meeshii aanu ahayn dee kol haddii la doonayaba inuu iska soo galo markaa arrinku aanu noqonaya istidaankii uu laba imanayo falam yajlis ma fadhiisan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh xataa dakala beyta ilaa uu gurigii galay mabuu fadhiisan san baa nusqooyinka muslim dhacday ama nusakda muslim dhammaanteed bukhaarina badh bay dhacday xataadan waa cibaaradan markood baa markaa waxay yidhaaheen ba meeshani malaa waa qalad oo sawaabku waxa weeye in la yidhaaho ina waa kan falam yajlis xiina dakala lbeyta oo muu fadhiisan ilaa u aqalkii ka gelayay malaa waxaa ka roon in la yidhaaho muu fadhiisan markuu gurigii soo galay oo markuu gurigii soo galay ayuu yihi halkeen ku tukada gurigii oo ma fadhiisan horta oo hadhawe waa markiiba saasuu yihi bukhaarina nusooyinkiisa qaar bay dhacdeen laakiin culimadu waxay leeyihin may waa sawaab sidan iyo riwaayaadkana sidan baa bua muslim dee nusooyinkiisa wada dhacay macnuhuna waxa weeyaan falam yajlis muu fadhiisan fi daar markuu daaradii soo gaadhay guriga iyo meel kala toona ee toos wuxuu u ambaaray gurigii xataa dakala beyta ilaa uu gurigii galayba ama halkii maqsinkiisu ah uu galay uma qaala wuxuu yihi ayna tuxibu halkeed jeceshahay an usaliya inaan tukado min beytika adigu halkeed dooranaysaa halkeed adigu fadilaysaa inaan aqalkaaga kaga tukado qaala wuxu uhi faashirtu waan ishaaray ilaa naaxiyati jiho min albeyt waa aqalka dee dacihiisii ama meel kaba mida ayuu u ishaaray oo u yihi halkaa faqaama rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi baa kaco fakabara salaadii buu xidhay faqumna waraahu anaguna waanu ka daba xidhanay waxaanu istaagnay gadaashii waa salaadii dee sunihii bay ku xidheen fasallaa ragcatayni laba ragcadood buu tukaday fasallaa ragcatayni laba ragcadood buu tukaday uma sallama salaadii buu kaba baxay laba ragcadood sunay ahayd dadkiina way la tukadeen waxa weeyaan salaada naafiladu walow asalkeedu aanay ahayn in la jamaacaado aanay ahayn haddana iyadoon caado laakiin laga dhiganayn iyo raatib awqaadda qaarkeed haddii jamac lagu tukado rasuulka ilaahay marar kala duwan bay kaba dhacdo imaka iyo axaadiis inoo dambaysaaba ay kaba mid yihiin oo shay jaa-isa weeye waa kan oo rasuulka ilaahay baa dadkii tukiyey iyaguna way la tukadeen salaada maalinimada sida salaada habeenkii ayaa waxa mudan de iyadna laba laba ragcadood in la tukado waa sida xadiisku inoo faaideynayo qaala wuxuu yihi markaa citbaan waxbasnaahu rasuulka ilaahay baan raajinay waan dibdhignay weeye waanu joojinay calaa khaziirin khaziir ama khaziiro sanacnaahu aanu samaynay khaziirka lahu isaga aan u samaynay khaziirku sidan halkan culimadu ay leeyihin khaziirana malaa dee iyadoo taas la raaciyo ama intadaas marbuudada ama hadaas na way jirtaaye wuxuu ibnu qutayba kasoo naqlinaya alkhaziiratu laxmun yuqadacu sigaara uma yusabu calayhi maun katir faida nadisha dura calayhi daqiiqun fain lam yakun fiiha laxmun fahiya casiida khaziiro waxaa la yidhaha waa hilib la yaryaraynayo dee san subaarkii waa la yaryaraynaya markaasaa biyo badan inta lagu shubaa dabkii la saaraya marka uu bislaado hilibkii yaryaraa oo biyo badan lagu shubay ayaa budo ama daqiiqdii lagu shubaya tiibaa deeta ay isku bislaanaysaa markaasoo daqiiqi haddii aan hilibkaasi jirin casiida la yidhah marka hilibkaa yaryari kuma jirana khaziira lagu magacaaba bal taas bay ahaydoo waa cunto uu rasuulka ilaahay u sameeyey tii buu dee joojiyey rasuulka ilaahay markii dee muhiimadii dhamaatay waabuu iskaba noqon lahaye isagaa dib dhigay qaala wuxuu hi fasaaba waxaa soo ururay rijaalu rag min ahli daari dadkii xaafadda degenaa weeye daarta wuxuu u wadaa maha gurigiisan ee waa maxiladii waa xaafadiiba ayaa maqlay reerkoodiibaa maqlay meesha joogay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh guriga inuu joogo markaasay soo ureen min ahli daari xawlana xata ijtamaca ilaa u kusoo ururay fi lbeyti aqalkii rijaalun rag dawu cadadin waa rag waxoogaayo oo tiro u saaxiiba faqaala qaa'ilu min iyagi kamida wuxuu yihi ayna maliku bnu dukshun dee dadkii xaafadda wada yimi ninkan oo iyagii kaba mid aha dadkii xaafadda degenaa ayuu arki waayey markaasuu yihi war malik ibnu dukshun me horaynu usoo maray ninkan iyo waxaa kuma tacalluqsan balinta xadiidka faqaala bacdu barhkood ba waxay idhahan dalika munaafiqu wuxuu iman waayo waa tan oo waa nin munaafiqo laa yuxib llah warasuula ilahiy rasuulkiisa ma jeclo saasuu uma iman waayo faqaala rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm rasuulka ilahi ba wuxu uhi laa taqul lahu dalik war hadalka haku odhani manaa laa taqul lahdan isaga haku odhani waa laa taqul fiihi macnaa oo adigoo isaga kaba hadlaya ama isaga wax ka sheegaya hadalka ha odhan alaa taraahu miyaanad ogeyn ama aanad ka warhayn qad qaala inuu yihi laa ilaha ilا الlah yuriidu bidalika waj اllahi rasuulka ilahi baa tan u qiray inuu laa ilaha ilا اllahu yihi isagoon wax kale ujeedin aad ku badbaadid aan lahayna ilahay daraadi ulaba yimin qaala wuxuu ihi markaa waa odhanaya citbaan qaalo waxay yidhaha allahu rasuuluhu aclam dee maxamuud baana inooga soo naqlaya ilaahiyo rasuulkiisa og qaala markaa ninkii baa yidhi hadalka lahaa markii hore dalika munaafiqu yihi ilaahiyo rasuulkiisa markaa shanigiisa oge fa inamaa nara anagu waxaan arkaynaa wajahu waa itijaahiisa iyo tawajuhiisa waa xagga marka la eego dadka uu la socdo iyo tawajuhi iyo wanasiixatahu nasiixadiisa lilmunaafiqiina annaga waxaan aragnaa nimanka inuu ku dhex jiro dee tawajuhiisa marka la eego iyo itijaahi nasiixadiisu inay munaafiqiinta xaggeeda ay tahay taasun baabana aragnaa saasaan hadalka u idhi qaala wuxuu yihi faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam cutmaan baa yihi rasuulka ilaahi baa yihi faina allaha qad xarama calى الnaari ilahay naar waa ka xarimay kollay masaaishan iyo taxriimkan iyo horeynu sharaxeedu inooguma badnaa ee waa calaa sabiili taabid inuu u galo weeyo kol hadduu taa kuba dhintay man qaala ee maha macnu weligiiba ma gelayo nin laa ilaha ilah yihi man qaala laa ilaha ilا الlahu yabtagii bidalika xaal uu laba jeedo oo uu ku dalbayo wajalaahi ilahay daraadii uu kuba dalbayo qaala بن شihaabi ina شhihaab ba wuxuu yihi uma sa'altu xuseyn بna mحamedi اlanصaariya inay ninkan maxmud ibn rabiic ayaa u waramay xusein ibnu mxamed baan weydiiye oo ansarisna ah wahuwa axadu bani salim isku reer bay ahayn reer bani salim ibna cawf nin kamidaanu ahaa wahuwa min sarati bal sayidiyadoodii ashraaftoodu kaba mid ahaa an xadiidi maxmud ibn rabic xadiidka maxmud ibn rabic cutmaan uu iga soo naqliyey ayaan weydiiyey fasadaqahu bidalika isaguna uu rumeeyey in arrintaasi dhacday rasuulka ilahina sidaa yidhi وxadثna محmud بن محamed بن رافع وcبد بن حmaydi kilahma عan cabdالرزاq qال أخbarana معmr عan الزهriي qال xadثnي محmud بن ربيع عan cتbاn بن مالك qال أتيت رsuuل الlahi صلى الlaه عليه وسلم وsaaqa wuu kaxeeye الxadيiث بمعنى xadيiث يuنuسa mعmr baa kaxeeye way saaqa mعmr بمعنى xadيiث يuنuسa يuنuس الأyl xadيiثkii iبن شhهاب kaba wariya mid macnihiisa leh غayr أنه qاaل wuxuu ihi faqaala rajulu ayna malik bnu dukshuni aw dukayshin waa lafdigan dukshun ama dukayshin wazaada fi lxadiidi wuxuu ku siyaadiyey qaala maxmudu maxmuud baa yidhi faxadatu waan waramay bi hada lxadiidi xadiidkan nafaran jamaacan ugu waramay xadiidkan aan cutbaan kaba maqlay fiihim dhexdooda uu ku sugan yahay abu ayub alansaariyu abu ayub alansaari waa beri dambe weeye ayaan xadiidkan maxamed ibn rabiicna waa yar yahay abu ayubna waaba ninkii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh kuba degay dee madiina ayaa iyagoo dee qasway ku kulmeen waxay joogeen de adugu halkaa qustantiniya ama magaalada islaambul ama istanbul kolba si la yidhaahda adigu magaaladaas ayaa korkeeda la joogay oo la xisaarinayay waa waktigii mucaawiye yaziid ibnu mucaawiyana ciidanka watay waa magaaladan oo markaasna may suurtagelin inay muslimiintu furtaan ee dee markii dambe maxamed ulfatix waa beri dambe dambe furta e laakiin waa la xisaarinayay dusheeda la joogay waa qaswadaasaa kulmisay abu ayub alansaari iyo waana nin weyn oo odayo marka abu ayub maxamed markaasuu xadiidkan sheegay taas abu ayubna qaswadaasu kuba dhintay iyadoo suurka ama la xisaarinayo halkii baa laguba asooda waaba la yidhaha qabrigiisa ilahay makada waa macruuf baa la yidhaha de magaaladii wataa magaalo islaam noqotay halkiibu ku dhinto isagaaba amray in meesha laguba aaso haddaba dad markaa isag halkii kama soo noqon be halkaa iyagoo jooga ayuu xadiidkan sheegay faqaala wuxuu yihi abu ayub baa yidhi arinkuu qariibsaday fain allaha qad xarama calى naari man qaala laa ilaha ila اllah di dee in laa ilaha illa nin yihi un bal saas naartaa lagagaba xarimayo markaasa muxuu yihi ma aduna umalayn maayo rasuul اlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala inay maxamuud muu maqlina ictibaar bu isaga kasoo naqlaya rasuulka ilaahay arinku inuu taa yihi umalayn maayo ma qulta waxaa tidhi inuu yihi qaala wuxuu yihi markaa maxamuud baa odhanaya faxalaftu waa dhaartay in rajactu adigan le way maqnaayeen oo meeshay joogeen halkaasay joogeen qusadiniya korkeeda in rajactu haddaan la waxaan ku dhaartay maalinta in rajactu haddaan laabma ilaa citmaan citmaan dib aan ugu noqdo madiine aan tago dee waa kan la beeniyeybe an as'alahu inaan weydiiyo qaala wuxu uhi maxmuud farajactu ilayhi dib aan ugu soo noqday fawajadtuhu waan helay oo waxaan la soo kulmay sheikhan kabiiran isagoo odag weyn oo da-ah qad dahaba basaru markaa wuu indhadaraa un waktigaa hore rasuulka ilaahay eh laakiin indhabeelayba wahuwa imaamu qowmi ili weli waktigaasna dadka qoomkiisa imaamkooda ah falajalastu ilaa jambi dhinaciisii baan fadhiistay fasa'altuhu can hada alxadiidi xadiidkan baan weydiiyey faxadaanihi kamaa xadaanihi awala maratin siduu markii hore igu sheegay ayuunba igu warramay qaala zuhriy zuhri wuxuu yihi uma naزlat bacda dalika intaa dabade waa dee rasuulka il intaa uu yihi fain allaha qad xarama calى الnaari min qaala laa ilaha illa waa qowlkaa iyo waktigaa dabadeed waxaa soo degtay faraa'idu faraa'id iyo wa umuurun umuur nara waxaanan ictiqaadinaynaa ana alamra amarkii oo xagga janno gelitaankeed ah intaha ilayha umuurahan dambe soo degay dee marka lala yimaado inuu xaggeeda uba intihooday ee faman istadaaca ruuxa kara allah yaktara inaan ukadsoomin oo laa ilaha illa اlahu hadii la yidhaha jannaa lagu gelaya ama naar baa laga xarimaya arrinka caynkaasi inaanay dhagin oo ku kadsoomin ninka isaga karaya falaa yaktara umuuraha yaa ku kadsoomin kala xufeya inaan masalada caawa kuba laamayn umuurahan iyo qolooyinka hadaladoona iyo kuwii xadiidkaasa lagu xambaaray iyo barhkood yidhi de waa markii dambe hasta hadalkan oo kale iyo umuuraha hore noo soo wada horreysiinay markaa waxaana dee khulaasaduna ay ahaydun ruuxu hadduu dee laa ilaha illa allahu isagoo yihi oo ikhlaasaan u yihi uu dhinto taa uu ku dhinto macnaha muwaxidnimo uu ku dhinto horta dembina uu lahaa xaaladiisu waa taxta almashiica hadduu dembi lahaa aanu kaba toobad keenin marka ilaahay hadduu doonana uu kaba dhaafaya maca saabiqiin buu jannada gelin hadduu doonana dembigiisi baa loo qaban laakiin maxaa jira uun naar kuma daa'imayo ruux laa ilaha illa muwaxidnimo kuba dhintay marka arrinku wuxuu noqonayaa un ilaahay naar buu kaba xarimaya calaa sabiili ta'biid weeye marka ama marka hore habar badagalo janno ama mar dambe naar inta la dahiraha kaba soo baxee laakiin inuu sii gaalada u galo ama ku daa'imo taa waa lagaba xarimay وxadثna اسحاq بن ibrahيm qال أخbarna الwليd بن مسلم عن الأوزاعي qال xadثnي الزهري عن محmud بن الربيع qال محmud بن الربيع baa yihi o ninkii xadيidka inoo warinayay ini anigu laa caqil waxaan garanaya oon dee xifdisanahay weeye majatan tufid majaha uu tufay waa biyo intuu cantuugay uu tufay rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam taas oo min dalwin wadaan xaggii ama dalwi kama ahayd fi daarina maakuudin min bi'rin fi daarina laga soo dhaamiyo laga soo saaray ceel guriga yaga ama halka degaanka yaga iyo xaafadda yada kuba yaalay kalay tufidana rasuulka ilaahay wejigiisu ku tufay macnaha waxa weeye maxamed ibnu rabiic inan yar buu ahaa waktigaasna shan jir ama afar jir buu ahaa sia riwaayaadka inooguba yimi rasuulka ilaahu gurigooda yimi oo biyo dee dawlis ku jiray ama dalwi ku jiray loo keenay ayaa biyo intuu catuugay bu litabriik ama lita'niis iyo lilmumaasaxa arrin kalena way dhacdayba waa kan inoo fiftiyey sunahan iyo rasuulka ilaahay inuu arkuu saxaabi yahay oo uu xifdisan yahay baaba xadiidkan aan ka faa'iidaysanay culimadna waxaa kaloo kaba qaateenba marka la eego ilmaha yar ee mumayiska ah wixii uu wariyey waktiga caynkaasu tamyiiska lahaa ee laakiin marka dambe weynaado uu dadkii kala gaadhsiiyey in la aqbalayo waktigaasna riwaayadiisaa la tirsanayo mar waxay ka dhigeenba faasil xadiidkan bukhaari wuxuu udhigtaa baab baabu mataa yasixu samaacu sagiir ilmaha yar samaaciisu goormaa la tirsanayaa markaasoo xadiidkan soo arooriyaa kitaablcilm bukhaarina waxaa kuba sugnayd fi weji ayaa ku sugnayd oo halkan muslim aan kuba sugnayn bal arrintaa weeye dee arrinta kale citbaan inooga wariyena waa kan qaala maxmuudu faxadaanii citbaan bnu maliki baa ii waramo qaala wuxu uhi qultu ya rasuul اllahi ina basarii qad saa aragaygu waa xumaaday wasaaqa alxadiida ilaa qawli fasallaa bina ragcatayn waxabasnaa rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam calaa jashiishatin markii hore khaziratin ama khaziirin baan aragnay imikana waa jashiisha ayaa laftigan yimi kollayna waa waxyaalo iskuba dhow oo naweyne raximah llahu tacaala halkan jashiishada wuxuu ka markaa isagoo shamir nin la yidhaha kasoo naqlinaya an tudxana alxibatu daxnan jaliilan waa in qamadidii oo kale ayaa la ridqaya ama la tubadkaas daxni jaliilu kama cabiro ujeedadu aad looma budaynayo waaba iyadoo jiriir iyo malaa taas oo kalea tannaysay dee barkood kama cabireen kutubta kale daxnan qaliilan markaasaa deeto iyadoo taasa ayaa hilib lagu ridaya ama tamriga oo deetaa lagu karinaya taas baa jashuusho lagu magacaaba macnuu cuntaa loo karinaya rasuulka ilaahay waa sugay markaasuu kuma yimi alxadiid kale waa inoo dhamaaday umuuro dhowrana barhkood waan iyadu sheeg sheegayba intan halkaa kuma sugnayd wixii fawaaida oo halkan xoogaaya oo uu sheekhu qabtay dhowr waan sooba sheegay waxaa kaba mida umuuraha aan sheegin oo kale inay arrinka oo kale inoogu sugan alitibdaa fi lamri biahamiha oo umuuru siday u kala ahamsan yihin in loo kala horreysiiyo ka u ahamsan laguma bilaabo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh markiina salaadbu u yimi muu fadhiisan cunto dadkii kale inuu laba kulmo horta salaadiibuu kuwa horeeyey taasoo kale iyadna way nooguma sugan tahay arinta kale subagani wuxuu hi meel masjidka aqalka ee kamida aan ku tukado ruuxu hadduu meel aqalkiisi kamida ka caado yeesho halkaasun uu laazimu kuma tukado inaanay basi kusugnayna xadiidka way nooguma suwaye lakin de xadiidkii ahaa xadkin masaajida marka la joogo yaanuusta neefka geli meel uu xerada uga tusado taasoo kale meel aanu ka dhigan meel uu halkaasun kuma tukado hadhow la yidhah dadka halkayga iyo waxyaalo taas iyada dee masjidkay ahayd aqalkii waa ka duwan yahay oo masjidkii dee dadkiina kolba ninkii usoo horeeya ayuun baa meesha ku xaqla waa meel dadka ka dhaxaysa ninkii usoo horeeyay un baa ku xaq yeelanaya nin meesha fadhiisan jiray waxba aanay u ool intuu yimi aan ka noqon waxba u oolta ugama jeedo inuu soo dirtay sijaadad ama maro soo dirto ilaa meesha isii dhiga mabuu iman marka taasoo kale xaq uma laha taas bal noo waa nooc yar qasbi baa jiro sabqigu waa bedenka ee ma noqdo shay lasii dhigto ma noqdo lakin hadduu markii hore fadhiyay oo xaajo u baxo sax de waxna way u yaalaan isagaana kaga xaqla dadkii kale bal markaa waxaan leenahay ruuxa kolba ciddii usoo horeysa alaho masjidka saa daraadeed baa tawdiin ama an yuwaina alinsaan kama yuwaina albaciiru dee markaa meel su meel uga dhigto makaan mabraka ugaba dhigto nahyigu taaba ugu yimi lakin aqalkii way ka duwantao de waa meeshiisii oo iyada sida xadiidkana inooguma sugan bal umuro kalena way nooguma sugantahe idinkaa qorinka sharaxeega haddaba walam yadkur maa bacdahu min ziyati yunusa wamacmarin muu sheegin xoogaa baan wadi kalley waana in umuure iskuba dhowe bal intan yar wadi karo baabu jawaazi ljamacati fi naafilati wasalaati cala xasiirin wakubrati wafani wagayriha min adahiraat wuxuu baabaysan yahay salaad jamaacada banaanideeda salaada sunna oo salaadii sunna ahayd ee kuwii marka hore asalkooda jamaacada laysu jideeyo jamaacada lagu tukan jiray aan ahayn in jamaaca lagu tukadaa inay banaan tahay macnaa way banaan tahay waa sunna lama laha oo jamaaca lagu tukadaa waa sunna lama laha oo dee raatib uu ka dhigto idhaa had iyo goor aan isurursano oynu jamaaco kuma tukano ee waxa weeyaan waa awqaadda qaarkeed hadday dhacda aadana aan lagaba dhigan banaanida ay taasi banaan tahay maxaa kaloo inooguma sugan inagu waa tin de imaka aynu isticmaalaba gogolaa inoo yaalo imaka waa kaa roogu aynoo yaalaan ruuxu sijaain buu dhigtaa maradiisuu dhigtaa haddaba caw iyo khumrana waa sajaadadii un oo yidhaahaan waxaa khumro loo yihi wejigay asturaysaa oo kale iyo bal matalan cawdii maradii waxyaalaha caynkaas ee daahiraadka in la dhigto oo lagu tukado bal taasna banaanideeda wax dhibaa kusugan iyo inaanay jirin wey xadثna yaحya بن yaحya qal qarأtu عlى maliki عan isحaaq بn cabdالlahi بn abi طalxata عan anas bni maliki waana adeerkii oo dee abii bay xaggoodyo ka walaala ahayd ana jadatahu mulaykata ayaydii mulayka culamada qaarkood waxay raajax yeelaan damiirkan jadatahu inuu u laamayo anas oo markaa umu sulaym hooyadii ay tahay barhkood baa ka dhigay isxaaq بn abi cabdالlahi inuu u laamayo markaa umu sulaym oo anas hooyadii ay noqon ayaydii mulayka ayaa bal anas baan ka dhigaynaa damiirka u celinaynaayo waa uma umihi dacad ayaa waxay u yeedhay rasuul llahi salى اlahu alayه wasalam liطacaamin cunto sanaacatu ay u samaysay rasuulka ilaahayna de dacwad u aqbali jiray dacwo cursiba may ahayn dacwada kalena ee saa la isuguba yeedhana dee ruux waa aqbalayaaye cunto ay u samaysay faakala minhu rasuulka ilaahay waa yimi waxbuu ka cunay arrinkii cutbaan iyada salaaduu ku bilaabay tan cuntadiibuu ku bilaabo waayo dee cuntadaa maqsuud ahayd waxaa loogu yeedho cuntay ahayd salaada markii dambe dee aqalkii si baraka ay u noqoto ayuu rasuulka ilaahay iyagii tukiyey dee dumarka aan rasuulka ilaahay salaadiisa arkayna ay u bartaane taa horena salaadaa maqsuud ahayd weeye uma qaala wuxuu yihi qumuu kaca fa usalii lakum wa idinka daraaddiin baan utukanaya ama waan idin tukinayaae kaca matiga saasa ii taalla sharaxa fali usalii baa taalla kollayna ayn qurdubi oo kale ee laabtan inay laamukaytoo fali usaliya la yidhaha fa-dina ay ziyaado tahay waa lagu dabdiyo way noqonaysaa buu yidhaaho iyadoo dee laabtu ay laabtii laamul amar kaba ay ahayd ruuxu isagaa dee fali usali markaa la yidhaha ya-da la gooyo aan tukado oo aan tukade kaca oo dee idinka si aa u aragtaanba bal waxyaale laguma dabiye kaca buu yihi rasuulka ilaahay waad idin tukinayaaye qaala anas bnu malikin baa wuxuu yihi faqumtu waan kacay ilaa xasiirin caw lana annaga noo sugnaatay oo qad iswadda madoobaaday min duuli maa lubisa waa intii la huwanayey buu ka cabiray waa ujeeddadu intii la isticmaalaye la goglanaye dherarkeeda ama min duuli ma kii dherarkii lubisa la huwaday la gogladay la isticmaalay kaa dherarkii daraaddeed la madoobaaday ayaan u kacay anaa cawbaa meesha taallay uun ta badan laamahooda nakhiisho ay diireen bay adigu ama taas ay wax ka sooheen ama ka sameeyeen bay ka samaysan jireen cawdoodan in badan bay taalay raagto markaasay madoobaatayba oo lubsiguna bikuli shayin wuxuu noqonayaa bixasabi oo lubsus xasiir wuxuu noqon maaha in dusha laga huwanaye waa goglashadii iyo isticmaalkii la isticmaalaye taas buu noqonayaa kolley oo uu noqonaya in lubsigu waxaana jirtay halkan dee maalikiyadoo kale iyo waxaabay uxujaystaan xaj hadduu ruuxu dhaarto u yidhaaho laa yalbasu sawban marada ama huwanayuu ku dhaartay uu goglade go- buu yihi maka go-a ma huwanayo waa dhaartay markaasuu gogladay u huwa dushii kama huwanay u gogladu kuma fadhiistay iyaga taa waxay leeyihiin dhaartiisi way burtay kafaaradii waa lagu leeyahy lakiin shaaficiyadu iyagu waxay dhahaan me ma burayso oo iyada kafaaradii lagumaba laha xadiidkan baa markaa xujada maalikiyada ah min duuli ma lubisa laakiin qolooyinka kale waxay leeyihin lubsigu halkan iftiraash baa looga jeeday qariinadaa tilmaamaysay curfigaa tilmaamayay markaa ruuxa haddii uu yidhaaho lakiin laa yalbasu sawban marada waxa loo isticmaalay de huwa shee tan loomama isticmaalo xaggii curfigaan ukacayna adigu waa masalo kolley inta badan dhaaraana waxyaalaha in badan la eego waxaa kaba mida xagga curfigaa la eega maxaa waxaan curfi looma yaqaano saa daraaddeed baabay yidhahaan waxyaalaha dhaaraha oo kale ee ruuxa ka fatwoonaya masale dhaareed ama dhaar la weydiinaya meesha kolba la joogo nin curfigeeda yaqaanayo waxa isticmaalkooda waa inuu noqdo ruux mandiqo kale ah oo curfiga meesha aan la socon dhaar inuu ka jawaabo maaha waxyaalaha waan dhaartay dhaarta iyo aqaariirta iyo waayo curfi baa inta badan la eega curfi muxuu yahay qaala anas markaa tan bu yihi famadaxtu bimayn biyaan ku rusheeyey oo rushayntu halkan rushayn keliya hadday tahay nijaas ma dahiraysa tixtix haddaan maydhi lagaba dhigin say barhkood kuma fasireen way gabowday way qallaftay markaasu way adkaanaysaaye markaa jilcin yar iyo boorhka duulin iyo bamatel meeshii in qoyaankan yar jalciyo rasuulka ilaahi baa kuma tukanaye ayuu saa uguma rusheeyey faqaama caleyhi rasuul llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahi baa isu taagay wasafaftu waan saftay ana aniga iyo walyatiimu agoonkii waa inan yaroo da-diisa ahayd oo dumayrat bnu sacdin la odhanayay kaas baa waxaanu safanay wara'ahu oo isaga iyo nin da-diisoo agoon ahaa inan da-diisoo agoon ahaa ayaa rasuulka ilaahi bayna labay noqdeen hadduu anas oo keliyaysaynu soo marray dhinaciiso ama dee aynu kolley soo ogaanay dhinaciisu joogsanaya saf bay noqdeen oo markaa ciyaarkii yaryaraana safkii way gelayaan waanay noqonayaan walcajuusu islaantina min waraaina iyadii waa dumar waaba caruurteediiba ama khaasatan anas oo kale haddana la dhinac ma joogsanayso hadday keligee tahayna de ninkeediiba imaka ay meel kuwada tukanayaana dhinaciisa ma joogsanaysa dabadiisay joogsan haddii kalena safka dabadiisa ayay joogsan oo islaantiina waxayna joogsatay waa xaggii annagay naga sii dambaysay buu yihi fasalla lanaa rasuul llahi sala allahu alay wasalam ragcatayn rasuulka ilaahay salaad maalinina way hayde laba ragcadood buuna tukiyey uma insarafa salaadii ayuu markaas ka baxay ama ma uu tegey oo markuuna tukiye dabadeed ayuu iskaba tegay rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu calayh ukada xadiidka umuuraha inooguba sugan ee salaadii sunna ahayd oo jamaca lagu tukado inay banaan tahay oo lagu tukan karo awqaada qaarkeed way inooguba sugan tahay waxaa kaloo inoogu sugan cawdi iyo wixii kale lamidkaaba inuu ruuxu ku tukan karo iyadoo dhulka uu iskaba xegsiin karo waana arrin culimada ay kuba ijmaaceen cumar ibn cabdilcaziiz baa lagaba soo naqliyey inuu isagu dooro taa diidi jiray kol kol kol ciid uu duldhigi jiray xasiirka oo kale laakiin bal tawaaduc iyo taasun bay kuba xambaareen tawaaduc iyo isagoo le dee markaa xag tawaaduci ujeedadiisu ay tahay dee shay banaan weeye waxaana iyadana xadiidka kusugan buu leeyahy waxyaalahan la goglado asal waxa waa aqalki xataa caruur hadday joogto haddaan nijaas lagu ogeyn asalku waxa weeye waa dahaaro marka xukunkii dahaarada waxaan inuu daahir yahay guri baad soo gashay caruur baa la joogtaa gogol baa taalla haddii nijaas lagu ogyaho la xaqiiqsado de waa sax laakiin haddii kale asalkaa hore ayuu baaba la wadanayaayo asalkaa hore waa kan rasuulka ilaahina salawaat ullahi wasalaamu aleyh de bal haddii abaa cumar markaa uu noolaa uu joogay oo abaa cumayr oo ilmo yaroo dee markaa uu muslim ay dhashay bal matala taas baa inooguba sugan de ilmihii yaraana inuu mawqif safki kuba leeyuju soo gelayo taasi xadiidka way inooga suganta ruuxa dumarkiina u kaba dambaynayso oo dumarku ay kaba dambaynayaan وxdثna شhيبان بن فرخ وأبوربيع كiلaهma عن عبدالوارث قال شhيبان xdثna عبدالوارث عن أبي الطyاح عن أنس بن مالك قال kاna رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilah وxuu ahaa أحسن الناaس خلقا dad oo dhan ka ugu daبيعة فيican فربama تحdر صلاaته waxaa dhacaysayba صلاadii inay u gasho oo xdور صلاd inta badan صلاadii فradkaydi matinkeedii baaba la yidhaahaa وhuوa في beytina oo si waxaan mسjidka markaa gaari karahayn aqalka iyaga isagoo kuba sugan fayaamuru wuxuu amrayay bilbisaadi bisaadki aladi taxtahu xashiiskagaba fadhiyo fayuknasu xashiishkii xasaa laga daadinayo waa la fiiqayay uma yudaxu biya saa loogu yar saydhinaya waa latalyiin saasba uma yaumu rasuul llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay baa dadka tukinayo wanaqumu khalfa anaguna gadaashiisaan joogsanaynay fayusallii bina uuna tukinaye kaana bisaadun gogashoodaasi min jariidi nakli laamaha nakisha oo la feedhfeedhay oo dee taas oo kale ayay kaba samaysnayd un oo ayagu waa cawdooda waxay ka samaysanayeen xadaثnي زهير بن حرب qال xadaثna hشhم بن القاسم qال xadaثna سلayمان عن hاbت عن أنس qال dkل النبي صلى الله عليه وسلم عaلaynا رasuulka ilaahi baa noo soo galay anas baa leh waana waaqaco kale unoo tii hore ahayn wama huwa mana ahayn oo cidda joogtaa guriga ilaa ana aniga iyo wa umii hooyaday umu sulaym iyo wa umu xaraamin umu xaraam oo cubaadat bnu saamid qabay oo khaalatii habaryartay waxay walaala ahaayeen umu sulaym shaqiiqadiibaad bahay faqaala wuxuu uhi qumuu faliusaliya lakum bikum waan idin tukinayaaye kaca waana dee aqalkiibay barako u tahay dumarkiibay barasho u tahay salaadii rasuulka ilaahay ay arkaan ee mar kale may arkahayni في غayri وqti صلاati وqti صلاad faridi joogtana mu ahayn وqtigaas waa saلاad sunaa faصalىa bina una tukiyey faqاla رaجuل لثاabiti nin baa ku yihi haaبit الbunani oo xadiiska warinayey ayna jacala anas minine waa laba dumara meeshuu jooga anasna waa joogaa anas halkeebuu dhigay oo halkuu joojiyey markaa uu salaada tukanaya dadka qaala wuxuu ihi markaa haabit jacalahu can yamiini xaggiisa midigna waa keliya maalintaa hore waa waaqaco kalay ahayde ayatiimkii baa la jooga waa kuwa saf noqday imaka waa isagoo keliya dumarkuna way ka dambaynayaan rasuulka ilaahay midigtiisuu joogsaday ee horena waati aynu usoo maray ibnu mascuud iyo asxaabtiisii mooyaane ama madhabkii ibnu mascuud mooye culimadu kaafa inay kuma tegayaan laba hadday yihiin saf inay noqonayaan ibnu mascuud baynu soo aragnay isagoo dee ku tegay in markay laba yihiin inay imaamka labada dhinac ka marayaan uma dacaa lana uu noo duceeyey ahlilbeyti qoyskaan ujeeda waa dadkii qoyskaas be akusu ahlbeyt uu noo duceeyey bikuli khayrin khayr dhammaantii oo min khayr khayr dunya walaakhira addunya aakhiraba khayrkiisa ah faqaalat umii hooyaday baa waxay tidhi yaa rasuul allahi rasuulkii ilaahayow rasuulkii ilaahayow huwaydimuka isagoo hadda si guud ugu duceeyey khayr addunya khayr aakhiraba huwaydimuka khaadimkaagan yar waa taskiiru khaadim waa anas udcu lah lahu ilaahay u bari qaala wuxu uhi fadacaa lii waa ii duceeyey bikuli khayrin khayr kasta ayuu igu duceeyey macna mid addunya mid aakhiraba waa igu duceeyey wa kaana fii aakhiri ma ki kii ugu dambeeyey waxaa dacaa lii bihi uu igu duceeyey oo wuxuu igu duceeyey wuxuu ugu dambeeyey an qaala inuu yihi allahuma aktir maalahu wawalada wabaarik lahu fiih ilaahu xoolihiisa badi awlaadiisana badi ilaahayna waa u aqbalay oo awlaadiisi iyo maalkiisuba aada bay u bateen wabaarik lahu fiih na barakeeyo dee maal badan iyo caruur badan in laisugu duceeya shay jaa-isa weeye iyadoo laakiin dee la raacinayo sidaa rasuulka ilaahay inuu ka dhigo kuwa barakaysan oo barakadii lagula qaydayo taas weeye marka ilaahow maalkiisa iyo awlaaddiisaba badi una barakeeye ilaahayna subxaana watacaala labadaba waa badiyey xadaثna cubayd لlah بn mعaadi qal xadaثna abi qal xadaثna شhucbaة عan cabdالlahi بn mkhtaar samca anhu samca musa bna anasi yuxadiث isagoo kaba waramaya abihi can anas bni maliki ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam صalى waa tukiyey ama bihi wa anas iyo wa biumi hooyadii aw khaalati ama habaryartii qaala anas wuxuu yihi faaqaamanii can yamiini xaggiisii midig ayuu ijoojiyey wa aqaama marata haweeneydiina wuxuu joojiyey khalfanaa xagga de gadaashayuu joojiyey waana umuuraha kale axaadiiaan kusoo aragnay waxadaanaa maxamed ibn muhanna qaala xadaanaa maxamed ibn jacfar inxa waxadaanii zahir bnu xarbin qaala xadaanaa cabdالraحman yعni ibn mahdiyin qaala xadaanaa shucbat bihada isnaadi isnaadkana kolley labada xadiis waana laba xadiis oo mukarara bal laakiin kolley waan ku yar joogsan doonaa casharka waqti dambay noqotay halkan aan ku yar dayn doonaa sanadkana waa cabdالraحman ibn mahdi o kolley waa imaamka caalimka caabidkaha in yar oo isaga ku tacalaqsan baanan ku yar khatimayayo bal si aan xaaladeeda had iyo goor waa raggaa intay cilmiga badan lahaayeen ilaahayna camal siiyey oo suluubkoodii iyo dhaqankoodii umuuruhu waa dee umuuro yar qudwo noqda ama dadkaba waxu taro khaasatan xikaayaadkaa dadkaasaa la yidhaahaabo waxyaalaha qalbigana qooye waxna tara shaafici baa waxa laga soo naqliyey inuu lahaa waktigiisii nin lamida cilmiga xadiid maba garanayo bal cali bnu madiniya baa lahaa hadii lay dhaariyo rukniga waa xajrul aswadka iyo maqaamka dhexdooda laygu dhaariyo waa halkaa waxaan kuma dhaaran nin lamidiba inaanu jirin cilmi ahaane anigu laakiin jaanib kalen uga jeeda dee kolley isaga iyo xalqadaan dabaqada waa labadii uba mudaayo ikhlaaskoodii iyo cinaabadoodi iyo siday ahayd ikhlaaskooda ayaa wuxuu soo naqliya isaga ayaa wuxuu dhaha sayr aclamni malabay taas iyadoo kuma sugan tahay ayaa wuxuu dhaha maalinta jumcaha ayaad majlis lahaa ujeedad malaha jumcada marka laga baxo ayuu dersi u fadhiisan jiray ama masjidka uu fadhiisan jiray dadkina waa imaamkaasa wax imanayaan markaasa wuxuu yihi maalinta dadku bataan dadku badan yihiin waa farxi jiray markay dadku koobtaanna waa ka murgoon jiro o de arrinta maan jeclaysan jirin arrinkii baa weydiiyey bishr bnu mansuur waa nin ragga rijaasha kitaabka kaba mida sheekh u ahaa zaahid ahaa caalimna ahaaye bishr bnu mansuur waa nin de isaga kamid dabaqadii ka weyneyd waa sheekhiisiiba kale kitaabkana de bal hadduu inoogu soo maray lakin waa rijaasha muslim bukhaari kuma jire ayaa weydiiyey markaasa muxuu ugu jawaabay dalika majlisu suuin falaa tacud ilay waa majlis majliskaas ujeedadu waxay tilmaamaysaa faraxda tan ku farxay iyo markay dadku yaraadaan inuu dee ama kaba murgoonaya soo kaba cabiro ikhlaasni bay tilmaamaysaa ikhlaasni waa magacdoon oo dee dadkii ama masjid muuqda ama dad badan markay joogaan taas halkii dadku hadday yaraadaanna kale xaga yaaba casharkii inaanu dhigin ama iska fudaydsadaa ma idha cashar intaa leeg dad intaa leeg waxba uma aqriyayo kale waa ikhlaas la-aan wuxuu yihi waa majlis xunkaasi isaguna waa nin zaayid ha ku noqon dee sasiibu ku daayey falaa tacud ilayhi dalika majlisu suu-in oo bal halkay niyadooda iyo ikhlaaskooda ahayd arrin kaleo aan ku yar khatimayo iyaduna kolley malaajaanib kale waktigan iyo wakti kastaba ahayd ayaa iyadoo majliskiisii uu joogo iyadoo tansiyar kuma sugnaa ibnu casaakir baa tamyiin kadib muftari kusoo naqliya eya iyadoo majliskiisii uu jooga nin dhalinyari iyimiyo markaasuu soo dhaweeyo markuu soo dhaweeyo dhinaciisii fadhiisiiyey nin odaya kaco wuxuu ihi ninkan aada masad usoo dhaweyneysaa waxbuu kaa sheegaayo xataa inahu la yukadibuk babaaba ku nisbaynaya oo nin saas oo kale ah waxaa aqriyay ilahay qowlkiisii suuratu fasilat walaa tastawi lxasanatu walaa sayi-a idfac bilati hiya axsan faida aladi baynaka wa baynahu cadaawat markuu intaa dhameeyey buu sanadkiisa sheegay nin baa xasan albasri udhexeeyey nin uu magacaabo deeta muxuu yihi xasan albasri ba muxuu yihi waxaa lagu yidhi xasan albasri dood ay ku yidhaaheen dad baa jira majliskaaga imanaya oo maxay u imanayaanba yatatabacuuna saqada kalaamik maxay u yimaadeen macasharka dersiga ufadhiyaan bal isaga hubso waxaad hadhow aad wax kaga sheegtaan iyo waxaad taa ku qabsataan iyo waa hadalkiisa dhicdhicitaankiisii xasan baa lagu yihi waana dad majliskaaga joogo markaasaa wuxu hi ya haadaa ninkii uu la hadlayay admactu nafsii fi jiwaari llahi fadamicat wa admactu nafsii bilxuri lciini fadamicat waadmactu nafsii fi salaamati min annaasi falam tadmac ninkii buu la hadlaya wuxuu leya warniyaho waxaa naftayda danageliyey aan rajaysiiyey ai waad gaadhi kartaa ilaahay jiwaarkii oo dee way jeclaysatay taasoo way damacday damac baa galay iyo rajo waxaa kaloo dee aan ka dhigay mid rajaynaysoon adigu aan ku damacgeliyey xorulcin iyo janno gelitaankeedo tiila way uxiisooto way damacday arrin kalean dee ku damacgeliye oo ah dadka in carabkooda iyo hadalkooda laga badbaado taa way ka quusatay may damcinba taas oo kale oo iyada taas markaasaa muxuu yihi iyada taa may damcin waa xasan albasri waa isaga cabdiraxmaan baa soo maqlaya markaasuu yihi markaasoo waxaan arg wuxuu yihi markaan arkay لما علمت أن الناس لا يرضون من خالقهم فكيف يرضون من مخلوق مثل ilahay khaaلqoodii ba wa kaba sheegaya adoo khaalqoodii ba dadki guud ahaan kaba raali noqon waayen amay badan say مakhluq iyaga lamida ay uga raali noqona ujeedada waxa weeye hadday dayin oo kale dee in dad carabkood aad ka nabad gasho iyo taasna yani fikirka iyo hamiga iyo waxyaalo wax ku shuqliya yaanay noqonin bal waa intan casharki ukhatiman allah subحana وataعalى aعlam subحaanaka اllahuma bحamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astaqfirka